madaxweynaha dowlad goboleed galmudug axmed cabdi kaariye qoorqor ayaa xarga ka jira hotel casriya kaasoo ganacsato reer galmudug ay ka hirgeliyeen degmada baxda ee gobolka galgaduud madaxweynaha ayaa ganacsatada ku bogaadiyey maalgashiga deegaanka waxa uuna hoosta ka xariiqeen dowlada galmudug ay fursad gaar ah siinayso ganacsatada ku howlan horumarinta kabayaasha dhaqaalaha iyo maalgashiga deegaanka isagoona ganacsatada reer galmudug ugu baaqay inay qaataan kaalintooda ku aadan casriyeynta deegaanka iyo dibudhiska dalka madaxweynaha ayaa sidoo kale ganacsatada ku booriyay dadaalada ay ugu jiraan si horumar lahayn deegaanada galmudug
deegaankiinaad dhisteen dadkiinaad horumariseen xoolaha qof haysto oo meelo kale uu iska gashto iyo kuwa deegaankii lagu horumariyo laga dhiso farqi weyn baa udhexeeya ilaahay idankii waxaa la yidhi ganacsi hadda weyn oo suuq weyn oo ganacsi uma dhisine wuuna ka faa'iidayaa magac iyo sharaf iyo ducana waa ka helayaa intaas waxaan leenahay tobankii tallaabta qaaday ganacsatada kale oo reer baxda waxaan leeyahay inta ka dhiman baxda kusoo dara ganacsadiina kale oo ilahay wax siiyo reer baxdaho inta kale kusoo dara adinkuna hoteelada badiya ganacsiga waa ballaariya meelihii kaleo loo baahan yahay oo maarata ka sameeya ayagana waxaan ugu baaqaynaa inay sida xaaji cabdirasaaq iyo xaaji dayib ay u maalgeliyaan ayagana waxaan leenahay sidaa sameeya sidaasay u sahlan tahay ama ay u qurxoon tahay markii dalka la maalgashadee xoolaha aada xamar iyo meelo kasii xageeya ku dhisaysaan kuwaasna haysta kuwo kalena gashada galmudug iyo ganacsigiina weliba deegaanadiina gaarka gashada sidaad reer baxda ku daysadaan leenahay runtii wa badan oo aan la hadalno waxaan ognahay maalin walba yidhaahda haddaan qabanaynaa welina aan waxba aan soo samayn marka kuwaasna waxaan ugu baaqaynaa inay sida reer baxdo u maalgashadaan deegaanada oo ganacsatada reer galmudug guud ahaan ayaa baaqaasna u dirayna walaalayaal sidii la sheegay horumar iyo maalgashi wuxuu ku yimaadaa amni wuxuu ku yimaadaa xasilooni wuxuu ku yimaadaa midnimo iyo wadajir guud ahaan reer galmudug meel fiican bay joogaan hadda halkaa kasii hayaan leenna waxa yaryar ama dhibaatooyinka yaryar oo marar badan cilad iyo keeni kara dhibaato na aan iska wada qabano anagoo wada jira ganacsatada kala gadsan ee deegaanada galmudug ayaa inta badan waxay ka holeeyiin si homarland deegaankooda iyagoona ka hirgeliya magaalooyinka galmudug hoteele iyo guryo kaloo casriya kuwaasoo qayb ka yihiin kaabayaasha dhaqaalaha sida dhismaha wadooyinka iyo sidoo kale garoomada diyaaradaha iyadoona ay qayb ka qaadanaysa ila homar adeegyada galmudug ee bulshada lagu talagalay in la gaarsiiyo